إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka banaadir shabeellada hoose iyo baay ayaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kooxo hubaysan ayaa wiilal dhallinyaro ah ku dilay magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland aabbaha dhalay wiil dhallinyaro ah oo afar bilood ka hor uu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in ilaa hadda uusan helin wax cadaalad ah madaxweynaha dowladda federaalka oo socdaal aan hore loo sii sheegin ku tegay magaalada kismaayo ayaa sheegay inuu usii safrayo dalka ethoobiya kulan lagu bogaadinayay weerarkii lagu dilay saraakiishii imaaraadka ah ayaa ka dhacay qeybo ka mida walaayada islaamiga ah ee hiiraan bulshada ku dhaqan walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo dhoweeyey weerarkii ka dhacay xerada goordan ee lagu laayay saraakiisha imaaraadka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolada banaadir shabeellada hoose iyo baay ayaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ayaa qaraxa lala beegsaday xilli ay ku sugnaayeen degmada hilowa waxaana qaraxaas ka soo gaaray khasaare qaraxa ayaa haleelay gaari sagsiid ah oo ay wateen askar ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaana kuwa dhar cadda waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan laba askari oo ka mid ahaa ciidamadii saarnaa gaariga waxaana sidoo kale meesha ku burburay gaarigii qarax u haleelay dhanka gobolka bayna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax oo xalay ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo waxaa lala eegtay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamadan qaraxyada lagu weeraray ayaa ku sugnaa saldhigga xanaano ee ku yaala magaalada baydhabo welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la-eg yahay dhanka shabeellada hoosena faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ku gaaray ciidamada shishe ee qaraxyo lagula beegsaday gobolkaas laba qarax oo ciidamada ugandha lagula beegsaday duleedka deegaanka golweyn ee hoostaga magaalada buulamareer ayaa waxaa kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada kasoo duulay wadanka ugandha ayaa la xaqiijiyey inay qaraxyadaas ku dhinteen saddexda dhimatay laba ka mid ah waxa ay ahaayeen saraakiil miinabaarayaal ah waxaa sidoo kale halkaas ku gubtay gaari booyad ah kooxa hubaysan ayaa wiilal dhallinyaro ah ku dilay magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland waxaa ka waramaya cabdiqaaliq macali cabdiweli waxaa saacadihii lasoo dhaafay magaalada garowe ee gobolka nugaal lagu dilay laba nin oo dhalinyaro ah kuwaas oo aad loogu garanayay gudaha magaalada sida ay sheegeen warbaahinta ka howlgasha magaalada garowe raggan oo ka soo baxay goobahooda shaqo ayaa dhexda waxaa u galay burcad hubaysan kuwaas oo ilaa hadda heebtooda aan la sheegin raggan ayaa lagu kala magacaabi jiray sharmaake ismaaciil iyo cabdifataax cabdiraxmaan waxaana maamulka halkaasi ka taliya uu sheegay in ay ku raad joogaan dadkii ka dambeeyey dilka dhalinyaradan magaalada garowe oo ay ku sugan yihiin ciidamo iska soo horjeeda oo kala taabacsan madaxweynaha puntland iyo mucaaradka ayaa waxaa bilihii lasoo dhaafay ka dhacay dilal ay geysteen ciidamada ku sugan magaalada ee iska soo horjeeda iyo kooxo burcad ah aabbaha dhalay wiil dhallinyaro ah oo afar bilood ka hor ay dileen askarta dowladda federaalka ayaa sheegay in ilaa hadda uusan helin wax cadaalad ah waxaa faahfaahinaya mubaarag cumar ehelada wiil dhallinyaro ah oo horay u dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho iyagoona cabasho xoogan ka muujinaya in ay dowladda federaalk ay cadaalada wiilkooda dafirtay islamarkaana aysan waxba ka qabanin ninka dilay wiilkooda aabbaha dhalay wiilkaani ayaa sheegay in wiilkiis lagu magacaabo maxamed oo ninkaani ku diray degmada dharkinle ee magaalada muqdisho waxa uu intaa ku daray in dilka wiilkiisa oo laga jooga muddo dhan afar bilood uusan helin wax cadaalad ah wiilkaygii dulmano waaye afar bilood ka badan uu duugan yahay ninkii diilina meel ahaanoo iska soc socdaa isagoo oo meesha jooga ayaa kas dhooday taliyihiisa soo qabo markii ku yidhaahday oo talaadadii aniga aan sugayno talaadadii markii la gaaray wax aan hayo ma leh cunugii sii lii dilay waa akhyaar ma ii imaanin sanadka hadda laga soo tagay bishii oktoobar shan iyo labaatan iyadoo joog wiilkayga waa magaciisa waxaa la yidhaha maxmed aadan buraale ninka dilayna waxaa la yidhaahdaa cumar xasan juuniye degmada dharkeynle ayuu ku dilay gaar ahaan barhadda iftiin la yidhaahdo maalinkaas siga dilay laga soo bilaabo ilaa maanka hadda la joogo oo sanadkan ah, cusub oo laba bilood iyo dheeraad ay baxday ilaa hadda wax aan hayo ma leh cunugii sii lii dilay waa akhyaar ma ii imaanin tolkiisa ma ii imaanin wax ii imaaday ma leh maxkamadihii yaan aaday maxkamadihii waxba ii qaban waayo markii ugu dambeeyeyso oo uu soo dhowaaday inuu la soo qabto aa taliyihiisii oo garas baalley joogo isna garas baalley oo joogay markaas haddaa ka baxsaday la yidhaahday wuxuu yidhi ninkii oo aniga oo noo hadlaayey oo heer ilaalihii ahay talaadadii talaadadii imaadow yidhi talaadadii waa u tagnay talaadadii ilaa duhurka waa waaynayba heer ilaalihii oo aniga oo noo diray oo tele oo gudaadka telefoonka u diray oo waa soo qobanaa waa soo wadaa dhahay duhuradii markaan is aragnay yarkii oo heer ilaalihii ha ahay xafiiskiisu tegey xafiiskiisa waxaa la joogay saddex qofoo kale aa imaatay aniga ninka la soconnay markaan meesha tagnay waxaana la yidhi ninka waa baxsaday nin shalale waa la keenaa la yidhaahday oo ninkii keenaa dhahay haddana waa xanuunsinahay yidhaahda oo haddana waa baxsaday la yidhaahda war soconaya miyahay marka markii ugu dambeeyey si warkayna ugu dambeeyey saas waay ilaa saddex bilood afar bilood soo wada hadlay waxa uu sidoo kale aabaha dhalay wiilkaani ay dileen askarta dowladda federaalk uu sheegay in uu marar badan ku noqnoqday maxkamadda dowladda federaalk lagana soo ceeliyey ma hadli karaan dhahay ani haddii ninka baxsaday ha baxsaday hadduu rabo ma hadli karaa maya labaa ku bishaade haddaa meel joogo aad soo arag noo sheeg amase soo qabo aan askari maana ma hubaysana si ay dhiimaana ninkii wiilkaaga dili soo qabo haddii aragta haddii kale noo soo sheeg marka intii lagu soo sheegay intii kale meeshii dhammaa joogaas nin soconaya waay xoog maan ku leeyahay maxkamadiinna waxay ii qabatay iyo wax kale ma leher raaliyaashii anaab isdagaalnaba si kastaba hay-adaha garsoorka dowladda federaalk ayaa waxaa ka dhex jira eex iyo musuq maasuq oo ay kula dhaqmayaan bulshada iyagoona cadaalada ka fog halka ay colaadiyaan maxkamadaha shareecada islaamka ee ka jira wilaayaadka islaamiga ah madaxweynaha dowladda federaalk ah oo socdaal aan hore loo sii shaacin ku tegay magaalada kismaayo ayaa sheegay inuu u safrayo dalka ethoobiya cabdifataax faarax ayaa ka waramaya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa safar aan la sii shaacin ku tegay magaalada kismaayo si uu u dejiyo madaxweynaha maamulka jubbaland oo welwel ka qaba bixitaanka atmis xasan sheekh ayaa ka gadaal kulan uu magaalada kismaayo kula qaatay axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland waxa uu axmed madoobe xasan sheekh u sheegay in haddii atmis ay waddanka isaga baxdo uu halis ku jiro maamulkiisa al-shabaabna ay ku sii siqayaan magaalada kismaayo isqabqabsiyo doodo dhex maray labadooda ayaa ku soo idlaaday waxaanu ku qancin madaxweynaha jubbaland ka gadaal kulankaa dhex maray xasan sheekh iyo axmed madoobe ee fashilka kusoo dhammaaday ayaa waxaa hal mar warbaahinta ka soo muuqday xasan sheekh iyo axmed madoobe xasan sheekh ayaa shirka jaraa'id ku soo qaatay hadal uu ku qancinayo axmed madoobe oo ah in dowladdiisu garab taagan tahay uuna og yahay awoodda al-shabaab ee gobolkan khudbadda uu jeediyey xasan sheekh ayaa sidoo kale wuxuu ku iclaamiyey inuu u safri doono magaalada addis ababa ee dalka itoobiya xasan sheekh oo aada uga welwelsan kacdoonka bulshada dhanka kalena washington ay ku riixayso tegista addis ababa isagoona ku sheegay waxa uu u ambabaxayo addis ababa inay tahay mid ku saabsan ka qaybgalka shirka midowda afrika wuxuu ku faanay in ka qaybgalka shirkaasi uu muhiim u yahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladdiisa sidaan la wada soconnayba madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh ayaa bishii janaayo ee lasoo dhaafay wuxuu fagaarayaasha iyo shaashadaha warbaahinta caalamka ka sheegayey in uusan wax wadahadala la yeelan doonin madaxda itoobiya islamarkaana ay ka fiirsanayaan xiriirka kala dhexeeyo sababo la xiriira heshiiska xabashida lagu siiyey badda ee dhex maray abey iyo muuse biixi warar soo baxay ayaa sheegaya in dowladda maraykanka ay wado in abey axmed iyo xasan sheekh ku kulansiiso addis ababa islamarkaana villa soomaaliya ay ogolaato in itoobiya ay saldhig ka samaysato badda cas si kastaba xasan sheekh ayaa addis ababa ku wajahan si uu meesha uga saaro madaxweynaha somalilan oo kala dhexeeyo xifaaltan ah midka bixinayo badda taana waa geemka labadan madaxweyne ay la cayaarayaan addis ababa iyo washington kulan lagu bogaadanayay howlgalkii lagu qaarajiyey saraakiisha imaaraadka ahaa ayaa ka dhacay qeybo ka mid a walaayada islaamiga ah ee hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan badar waxaa isa soo taraya dadka muslimiinta ee bogaadinaya weerarkii niqimaasiga ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday xerada jordan ee magaalada muqdisho kaasoo lagu dilay saraakiil ka tirsan dowladda imaaraadka dowladda federaalka iyo calooshoodu shaqaystayaal ee soo kireysatay dowladda imaaraadka carabta degmada boqoqoble ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxaa ka dhacay kulan ay iskugu yimaadeen odayaal waxgarad iyo culimada diinta islaamka kaasoo lagu bogaadinayo howlgalkii lagu leeyay saraakiisha imaaraadka culimada diinta islaamka ayaa ka mid ee dadkii kasoo qaybgalay kulankani waxayna si wanaagsan usoo dhoweeyeen weerarka sidoo kale odayaasha iyo waxgaradka wilaayada ayaa soo dhoweeyey camaliyadii lagu leeyay dowladda islaam la dirirka ku caanbaxday ee imaaraadka carabta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الكرام البررة ثم ما بعد مركا كوباد الله سبحانه وتعالى ومهد نقيا مركا اللباد وحانو بقادينينا ونسور دوينينا عملية دي كبعد مقالة مقدشة الوحى سوقين من كان الإمارات العربية آد يا آد أي عرنتا أسوى دوينينا هل يجي فلي إلهي سبحانه وتعالى وحانو قبر يعني إلهي إنو عزيو آخري الدنبا الدنيا دو واكتاقي آخري إلهي سبحانه وتعالى عزيزة الفردوس إلهي كورابيو waxaan soo dhawaynaynaa raggii fuliyey howshaas ee raggii qabanqaabiyey oo ugu horreeya mujaahidka meeshaas ka howlgalay ee camaliyadaas muslimiinta qulubtooda shaafisay ilaahay subxaana wa tacaala uu markaasi gacantiisa ku sababay allaha subxaana wa tacala waxaan ugu baryayna jannada firduus ilaah ka waraabiyo waxaan hambalyo iyo bogaadin iyo duco u soo jeedinaynaa mujaahidiinta bariga afrika khaasatan arrintii ugu dambaysay ee ka dhacday xerada jenaraal goordon oo saldhigga u ahayd riddada imaaraadka aad iyo aad iyo aad ayaan arrintaa ugu hambalyaynaynaa waa arrin aan rabnay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka barinay in imaaraadka masiibo ay ku dhacdo imaaraadku waa masiibo waa ibtalo loo soo diray islaamka siday u ciribtiri lahaayeen waa midida keliya ee gaaladu ay ku shaqaysato laguna laayo dadka abriyada ah ee islaamka waxa aada u soo badanaya muslimiinta soo dhoweynaya weerarkani lagu ekeeyey xerada jordan ee magaalada muqdisho halkaasu ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan dowladda imaaraadka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan bulshada ku dhaqan walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo dhoweeyey weerarkii ka dhacay xerada goordon ee lagu laayay saraakiisha imaaraadka maxamed sheekh cali ayaa faahfaahinaya odayaasha iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa bogaadiyey weerarkii dhowaan lagu qaaday xerada jenaraal goordon oo ku taala magaalada caasimadda ah ee muqdisho halkaasoo xarakada al-shabaab dhegta dhiiga ugu dartay saraakiil sarsare oo imaaraad u badan ayna sababtay in gebi ahaanba albaabada loo laabay xero goordon wixii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday waxgaradka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin weerarka lagu qaaday xero goordon iyagoo dha dhanka kale ku cabiray shucuurtooda ku aadan weerarkaas tixshirib ah haddabaan idinku duwo xeradii la dhahaya jenaraal gordon aad baan ugu diirsanay maqalkii haddii aan maqlnay imaaraad horta meel lagu taabtoba aadaan u rabnay waddanka gudihiisa imaaraad halahaas kula dhacday aad baan ugu diirsannay iyaguna hadda maanta waa dayaayaan inaan meesha laga rabin waa u jeedaan inaan muslimiintu rabin waa u jeedaan inaan shacabku rabin waa u jeedaan inay meesha isaga baxaan inta goori goor tahay haddii kalena middaas iyo mid ka fara badan oo ka dhibaato badan ayaa ku dhici doonta aad baana loogu diirsaday shucuurteenu runta aaday u kacsan tahay maba aanan u malaynayninba in maxaanku yidhahdaa magaalada muqdisho anya loogu tago oo haddana maxaanku yidhahdaa nin maxaanku yidhahdaa keligiis duulow oo intaas gaarsii karo alla subxaanahu wax alla u qoray bay aheeday allana subxaanahu diinkiisa isaga ayaa u gargaaraya walcaaqibatu lilmuttaqiin alla isagaa noo ballan qaaday in ciribta dambe aan leenahay halgankuna waa u muuqdaa muslimiintu waa u muuqdaan imaaraad macnaha waa dad lacagu kibrisay lacagti ay kibrisay inay islaam kula diraraan ay maxaanku yidhahdaa ay caalam ku aadeen soomaaliyay soo aadeen wax ka yaalla ama maxaanku yidhahdaa gargaarahoy u haayaanna ma jirtee dhibaatay ula yimideen aad baana ugu faraxnay runtii welina qalbigeenna ka go'i mayso in haddana maxaanku yidhahdaa meesho lagu arkana saas loogu laayo ayaan maxaanku yidhahdaa aan faraynaa insha allah waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo waa ciid dadka muslimiinta ay iska leeyihiin allana suuro geliyey lana soo marsiiyey dad ilaahay kitaabka allah iyo sunnada nabiga calayhi asalaatu wasalaam inay difaacaan dhabarka u ritay ayagoo ka doonaya bedelkeeda alla ganacsi la gelayo doonaya inay jannatulfardows aclaa uu ka waraabiyo ayaa mataqaanaa haa guushaas ilaahay sabab uga dhigay annaguna aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay farxad ka weynoo noo soo yeeri lahayd waxaa noo soo yeeray habeenka axadda inayna aynan maba dhinaan leeyahay alxamdulilah mujaahidkaas shahaadadiisa sharafta badan le allah ka aqbala asigan ayaan leeyahay haddaan usoo laabto nimanka la leeyahay imaaraadka carabta la leeyahay dadka qaar ay yidhaaheen wadamada islaamkay ka mid yihiin wadamada islaamka waa inta islaamku haysto kuwa kalena gaalaha xog ku haysata nimankaas imaaraadkaahu waa murtadiin oo soo duushay oo islaamka duulaan ku ah waxayna wakiil ka yihiin nimankan ilaahay oo caruudo carada alla ku dhacdayoo la yidhaha yuhuudda oo haddii ilaahay kuu roon yahay dhiigga muslimiinta inay bacaadka ku cajiimaan doonaya marka dharbaaxyadii xanuunka badneedoo lagu daamdaamiyeeyo kula dhaca janaala gordan ilaahay baa kaligis mahaddaas iskale waxaa mahaddaas haddana usoo celyahaynaa iyadana suma allah kabacdi shahiidkii sharafta badnaa oo dhiiggiisa mataqaanaa taariikhda dahabigaa ku qoray ilaahay jannada fardows acla la hadejiyey ayaanu leeyahay ummad badan ayauna jirkeeda jirraaco geliyey oo farxad la ilmaysay cadowgaas ilaahayo haddii ilaahay kuu roon yahay islaamka duulaanka ku ah ayuu noogu qalbi qaboojiyey inuu isiga ilaahay sabab uga dhigay allahna ku mahadsan marka cadow ilaahayow adna waxaan kugu leeyahay oan ku dhahayaa diinteenna waa duma rabteen dad kale haase daafaca diinteenna waa dumi rabteen dad kale haase daafacaad diinteenna waa dumi rabteen dad kala haase daafaca diinteenna waa dumi rabteen dad kala haase daafaca sidaasaan leeyahay waxaa weli isa soo taraya dadka soo dhoweynaya weerarkii dhowaan lagu qaaday xerada jenaraal gordon bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si diiran usoo dhoweeyay weerarkaas dhowaan ayay ahayd markii odayaasha waxgaradka iyo ugaasyada wilaayaadka jubbooyinka iyo gedo ay si diiran usoo dhoweeyeen weerarkii taariikhda galay ee lagu qaaday xerada jenaraal gordon warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa